gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka kooban wasiiro iyo xildhibaano ayaa maanta socdaal ku gaaray magaalada xudur ee gobolka bakool wafdiga gudoomiyaha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada xudur si diran ugu soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyada oo sidoo kale ay goobjoog ahaayeen wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada xudur soo dhoweyn kadib madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa uga mahadceliyey gudoomiyaha golaha shacabka shaqaadan madoobe socdaalka uu ku yimid magaalada xudur ee gobolka bakool isagoona halkaasi ku soo dhoweeyey gudoomiyaha baarlamaanka wasiirada dowladda federaalka iyo xildhibaanada iyo wafdiga ballaaran ee gudoomiyaha baarlamaanka la socday oo maanta nagu soo booqday caasimadda gobolka bakool ee degmada xudur guddoomiyaha dhawaaw deegaanka haka dhawaaw koonfur galbeed haka dhawaaw gobolka bakool haka dhawaaw eeda lakiin sugaay runtii unu de lamaadoo geeha ku horreyni meel ee dadka mas-uuliyiinta iyo dowladnimada eelinka jeeliyaa dowladnimadan eelinku fadow haka dhawaaw adiiba dareemaase deegaankaa buu ahaa waana aragday geeka baa aragday sida la hakiin dhawaay marka eedii eedan ka faraxsanna kooyowka sharafanin eeta waldhiblama jaraan wadanka nabadu walna macaysanyo barwaaqila ka jara alxamdulilaah haniin dhawaaw sheekh aadan maxamed nuur madoobe gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa isna dhankiisa ka mahadceliyey soo dhoweynta loo sameeyey
madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdiasiis wasiirada dowladda federaalk xildhibaanada heer federaal gudoomiyaha gobolka iyo dhammaan maamulka gobolka gudoomiyaha degmada maamulkiisa dhammaan heer degmo saraakiisha bulshaweynta dhammaan reer xudur asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatuhu marka hore waa runtii maybasin ku mahadnagay sida sharaftan baadan lahaniin dhawaay madaxweynaha iyo shacabweynaha iyo maamul iyo cilinin shalhirn iyo maaragtay saraakiil iyo ciidamo siinka mahadnagaan hadhowe ka eedan balaaran oo runtii sad khayre lalan haninka dhawaay eedaan ka mahadsantiin waana siin ku falaani xaqiiqadii shucuurta nin mawjadaan eedeedaan ka faraxsanna ilaahay nabadda iyo barwaaqada ninsiyaadii